yusuf cali guray oo ka tirsan saraakiisha sarsare xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid oo maanta ka hadlayay shir jira iyadoo isaga iyo musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbigaasi ay si wadajira ugu qabteen xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa ayaa su-aal geliyey hogaaminta madaxweyne siilaanyo isagoo u sheegay in ilaa maalintii uu madaxweyne siilaanyo xilka la wareegay ilaa maanta aanu jirin wax talo ah oo uu ku leeyahay arrimaha dalka waxa uu sheegay inay dalka ka taliyaan dad uu ku tilmaamay casabiyad oo ka agdhow madaxweynaha waxaa kale oo uu ka hadlay mujaahid cali gurey arrimaha doorashooyinka isagoo sheegay ay mudan tahay dii doorashooyinka lakala horreysiinayo lasoo horreysiiyo ta baarlamaanka gaar ahaana wakiilada oo ku sheegay inay yihiin ka xun sida uu tilmaamay ummadda haatan dalka talada u haysa oo ku fashilmay howlihii iyo muhiimadii loo doortay waxaana ka mid ahaa hadaladii mujaahid cali gurey oo afartaa sannadood ee xilka uu hayey ah aan ka talin dalka ee aan isagu madaxweyne ka ahayn ee awoodihii dastuuriga ahaa ee isagu uu lahaa ay dumar iyo inamo yaryaru adeegu yahay iyo kuwuu sadogu yahay ay ku takrifalayaan marka laysku darana casaaradaan idhaano maantadan lafteeda ma xukuma dalka ah waan aqaanaa waxaan la samaynayana ma sameeyo isagana kama imanayso laakiin waxaa weeye madaxweyne aanu ka ahayn dalka ma taliyo haddaan idinku celinayaa ninkaasi sidii loo doortay dalkan muu ka telinayn dad kalea ka telinayn somalilan ma qaadi karto wax ka badan shan sannadood oo bilaa madaxweyne ah maanta waxa laleey wuu sharaxan yahay odayaashana arkay saaree waddada lasoo iyo waxaan t v-dan anigu waxaan idhaahdaa khasaare weyne kan qaranka aad tidhaahdaan odayaashan jekumucaashka ee lasoo taagayo isagana kursibaa caawa loo dhigayaa kolkaasaa la odhanaya beleg beleg oo koo salaadinta reer hebele waxay leeyihiin madaxweynaha musharaxiinadiisa waanu taageersanahay maalinta dambe haddana barco beleg beleg galbeedkii barcane waxay leeyihiin madaxweynaha musharaxnimadiisa waanu taageersanahay dabeedna boore baa maalin kale cid inta lasoo aaminaya beleg beleg boore boore adiga mooyo cid kaleba lama doonin waa lagu maaweeliyaa waa lagu madadaaliyaa horena waxaa loo yidhi maaweela ma bogsiiso meelku bogto ma bi'iso madadaalo murugada maanta shalay waxaa laga hadlayay wuxuu ahaa isbedel isbedelku waxa weeye wax meel wanaagsan kuu maraya oo aada hormarinayso oo aada wax dhaamo ku bedelayso laakiin maanta tama maanta waa salvation waa badbaadin qaran doorashadan casaabad baa dalku u afduuban yahay waydinkaa arkaya sharci wixii la odhan jiray waa la iska tuuray waxaa la samaystay haddii waydankeeda leeyahay kuwii argagixisada inay la dagaalamaan loo samaystay baa argagixiso loo bedeshay oo hadday soo qaadaan qoladan wadaadada ah alictisaam iyo meeshan xukuumadda ku dhex jira ee haysta ciddii soo hadal qaado waa lagu weerarayaa ciddii saxaafadee hadasho waa lagu weerarayaa taariikhda axmed siilaaye waxaa ku jirta inuu yahay madaxweynihii keliya ee taariikhda somalilan soo maray ee laba jeeriyadoodo dalka ka soo baxa albaabada u xidhan cabdiraxmaan ma soo ahayn maxamed xaaji ibraahim cigaltaa ma samayn daahir riyaalataa ma samayn shaksiga qulaha sameeyey maxaanu u sameeyey magiciisa unbaa dalka lagu xukumaa halkaa aada u fiirsada axmed siiraaye magiciisaa dalka lagu xukumaa laakiin isagu dalka ma xukumaa marka cidda ku xukuntaa magaciisa ayaa dee noocaas dadaan caqli lahayn garasho lahayn dadnima kaa qabanayn diini kaa qabanayn damiirna kaa qabanayn marka xal kale ma hayno oo aan ahayn in aynu haddii alla yidhaah doorashada soo socota awoodeenna oo dhan isugu geyno in ay qabsoonto haddii alla yidhaah oo ay si nabadgelyaa u qabsoonto halka casaabadda la iskaga dili doona waxa weeye markay wax waloo kalaba walaaqdaan inay haddana doorashadaa dabcaan in ama ay dib u dhigtadaan ama ay noqoto mid aan xor iyo xalaal midna ahayn waynu naqaanaa caqliyadoodo dee doorashadii golayaasha degaankeena ku baran marka waan idin sheegayaa afar iyo siddeetanka xil ee ugu mudan waddankan ayay shacbiga somalilan fursad u leeyihiin haddii aan la yidhaha ka dambe iyagaanay u taallaa inay dadkan maanta jooga dad dhaaman ku bedeshaan baarlamaanka nimanka baarlamaanka la yidhaha way ka xun yihiin xukuumadda toban sannadoodna way joogaan welina waxaa laga yaabaa inuu hunguri ka hayo in loo sii kordhiyo xukuumaddu marka qurahee ay wanaagsan tahay waxaa weeye marka la barbar dhigo baarlamaanka ayay xukuumaddu wanaagsan noqonaysa waayo xukuumadda xukuumadda wanaagsan baarlamaankaa ka dhigi kari lahaa oo xad accountabilitygeed samayn lahaa marka ay wixiiba noqoto hungurigooda wax u joogaan intaa waa intaa hunguriga iyo mushaharka ayay u joogaan toban sannadood wax ka badan xaq uma laha inay maalin joogaan madaxweynahana guul uga horeysaa ma jirto muddadii shanta sannadood ee ahayd markuu dhamaysto wuu iska tegayaa haddii alla yidhaha insha allahu tacaala ciddii ka heshana inuu si nabadgelyo ah ugu wareejiyo oo sidii isaga loogu wareejiyey ah doorashada laga wada shaqeeya waxaa beryahan lagu mashquulsan yahay diiwaangelin aynaan garanayn oo waxaynu maqalaamo xeer baa la sameeyey wareegta madaxweynaha la magacaabay guddi baa la magacaabay mid gobol baa la magacaabay tumus dambeedaa la magacaabay guddi diiwaangelin baa la magacaabay ilaa iyo kabkii yaraa ee la siin jiray kabkii yaraa ee la siin jiray dowladaha hoose ayaa la yidhi waxaa lagu siiyaa mashruuca diiwaangelinta bilaa magacaahee la sheegayo waana diiwaangelin aan waxay tahay la garanay ha walaaqdeen tii kale way socotaa dhaqsana way u bilaabaysaa maantaan waraaqaheedii haynaa tii codbixiyayaasha ee rasmiga ahayd ee laysku ogaa ee madaxweyne iyo commission iyo xusbiyaba laysku ogaa ee doorashadu ku xidhnay way socotaa carqalad la geliyo taana ma ogolaanayo baradhasanna waxay ka keenaan waxay iska walaaqdaan dee anagu garanayno waxay uga jeedaan mana taageerayno waxaan kusoo dhammaystirayaa cabrintan saxaafadda iyo arrinkan cabdigaba waa xiniyo taabasho waa qabyaalad waana xiniyo taabasho inama yaryaroo uu sinaaya adeer u yahay ayaa saacadday doonaanna xidhanaya saacadday doonaanna soo jeynaya waa qabyaalad cad baan leeyahay axmed siraayo waddanka qoysnimo iyo qolonnimo qaran baa ku duma waa fariinta aan u gudbinayo maanta ee aan kaga baxaya aan u gudbinayo axmed siraayo waxa weeye axmedoo waxaad u xidhxidhaysaa xaafadan iyo cabdi gaboobe ba waa qabyaalad aniguna waxaan ku leeyahay qolonnimo iyo qoysnimo qaran baa ku duma ee qaran laguma dhiso wasalaamu calaykum